saraakiisha taageersan maamulka axmed madoobe ayaa v o e da u sheegay inay magaalada ka saareen ciidanka taageersan bare hiiraale balse bare hiiraale ayaa sheegashadaasii beeniyey isagoo sheegay inuu ku dhex jiro magaalada bare wuxuu kaloo ka hadlay shirka adis ababa wuxuuna sheegay inuu raacsan yahay dowladda oo wixii shirkaasi ay kala timaadaan u qaadan doono goor dhoweyd ayaa qadka telefoonka waxaana uu kula xiriiray waryaheena maxamuud mascade bare aadan shiree bare hiiraale oo ka mid ah hogaamiyaasha ku dagaalamaya magaalada kismaayo wuxuuna mascade ugu horreyn weydiiyey waxa uu kala socdo dagaalada ugu dambeeyey uma dhexeeyo dagaalku wuxuu u dhexeeyaa ummadda soomaaliyeed oo caradan degan iyo nimanka amisom kismaayo ah oo koox raskaamboni la yidhaahdo taageeraysa intaasuu dagaalkan u dhexeeya waayahay laakiin maxaa maxaad ku xaqiijinaysaa in ciidamada amisom ay la dagaalamayaan ciidamadaada
waxaa lagu xaqiijinayaa dadka shacabka aad weydiinaysaan kuwa guryahoodii iyo hoteeladoodii madaafiicda lagu burburiyey waa markhaati noqonaya laakiin dadkii shacabka aanu la hadalnay waxay noo sheegayaan adigoo mahadsan ee bare dadka shacabka eanu kismaayo kala hadalnay ee goobjoogayaasha waxay sheegayaan waxaa dagaalamaya inay yihiin ciidamo adiga ku taabaxsan iyo kuwa axmed madoobe marka adiguna waxaad leedahay kenya nala dagaalamaysa marka wararkaasi siday isu qaadanayaan ade waxa weeye nin waliba siduu wax u rabo wax u sheegaa anigu xaqiiqadan kuu sheegaya kenya haddayna na ninka ay rasaasta siinayso oo qoriga siinayso oo shidaalka ugu shubayso oo ay dhaawaca u daaweynayso oo u gurayso oo ay u qaadayso oo gaadiidkeeda uu imaanayo oo haddii ciidankaasi nimankaasu ay muxuu ahaa ay waxsi ka noqdaan oo la eriyo ay u gelayaan oo markiiba iyaguna ay ku taageerayaan madaafiic ay ku taageerayaan oo la hubo oo dadka guryahoodu ay burbureen oo dadkoodii ay wax ku yeeloobeen ee la heli karo waxa weeye ninku si dadban iyo si toosa labadaba wax waa u taageeraa waxna waa ugu heliyaa si dadban maba jirto ee si toosa ay nimankaanu waya waayahay aankaarna leeyihiin walana shaqeynaya waa gartay laakiin warar aan helayno waxa ay sheegayaan in dagaalkii hadda adiga lagaga awood roonaaday oo magaalada lagaa saaray marka arrintaasi maxaa ka jira adeer wax ka jiraan ma jiraan waxaas dagaalku magaaladu ka dhex socdaa dagaal magaalo weeye magaalada ninkii ka baxayna dee waa waa la arki lahaa oo dadkaa sheegi lahaa meesha uu maraya iyo meesha uu baxay dagaalku magaaladu ka socdaa welina wuu socdaa annaguna hadda weli cidna kama anaan saarin iyaguna nagama ay saarin laakiin waxaan ku xaqiijinahayaa inuu dagaalku socdo waaya ee bare hiraale haddii aan ku weydiiyo waxaa jira in ay dad rayida meeshii ay ku dhimanayaan oo madaafiicda sida aad sheegto dad rayida ay ku baaba'ayaan marka adigu xal aan dagaal ahayn oo arrinta kismaayo lagu xallin kara ma haysaa mise waxaad leedahay dhiiggu ha iska socdo dagaalku ha iska socdo
war anigu dagaalba ma rabo xalna uma arko wax badanna waan ka hadlay oo waan sheegay anigu anaa nafahayga u baxsan waayey dadkaygaa baxsan waayey in nala soo weeraro oo annaga nala dhibaateeyo ma oge ninnana lama diriro hadii haddii lagu soo weeraro oo gurigaagii iyo dadkaagii iyo hantidaadii lagugu yimaadana diinta islaamkaa ku ogol inaad isdifaaacdo oo aad dagaalanto bilcagsigeeda anigu waxaan ogolahay in dadku nabad ku wada noolaado wixii wax isku diidanna ay wada hadal ay waxooda ku dhamaystaan waayahay waxaa jirta haatan oo wararku ay sheegayaan in dowladda iyo axmed madoobe ay magaalada adis ababa uga socdaan wada hadal waan waan la doonayo in lagu dhammeeyo arrinta kismaayo oo maamul loogu soo dhiso wararkuna waxa ay sidoo kale tilmaamayaan in la wado in maamulku meel gaara laga dhiso kismaayo maamulkaana madax looga dhigo axmed madoobe maamulkaasina uu noqonayo mid dowladda soomaaliya ay soo dhisto marka adigu arrintaasi maxaad kala socotaa maya anigu arrintaas walaan socdo waxba arrintaas kalamaan socdo anigu laakiin anigu dawladda soomaaliya waan aaminsanahay nidaamkeedaan aaminsanahay dawlad ahaantaanu aaminsanahay wixii wanaag loo arko oo iyadu ay hagayso oo ay dadka ku heshiisiinayso anigu waxba kama qabo waxaan ka qabo
ee hadda waxaa dhacaya xabadaan maqlaya xabadahaasi ee, halkey ka dhacayaan
xabadahaas guriga nagigaan joognaa annagana lagu soo ridaya marka ma xabado si toosa gurigaaga ugu- loola soo ee, ugu soo dhacaya mise waa xabado ee, dagaalka ka socda magaalada laysku weydaarsanayo waa xabado gurigeyga lala soo beegsanayo oo walaaladayda iyo nimanka soo weerarahaya ay iswadaagsanayaan E- e, waayahay e, haddii axmed madoobe e, maamulka lasoo dhisi doono laleeyahay e, dowladdaa soo dhisaysa madax looga dhigo adiga muxuu noqonayaa qorshahaagu marka anigu in wax la hagaajiyaan rabaa wixii dadka soomaaliyeed oo deegaanka ah oo reer jubbooyinka ah iyo dawladda ay ku wada hadlaan oo ku heshiiyaan anigu waa soo dhawaynayaa waxaan ka qaba male wax iga kirkiran oo meel aniga iga calaamadaysanna oo gaar ihi ma jiraan maslaxadda guud oo dadka kan u baan anigu rabaa E, waaya hadda xilligan aad idila hadlayso waxaad igu tiri e, xabad baa laygu soo ridayaa E, marka ma gudaha magaaladaad joogtaa xabadda lagu ridaya mase magaalada bannaankaad uga baxsan tahay gurigeydii baan joogaa magaalada kaasi waxa uu ahaa bare hiiraale oo ka mid ah hogaamiyaasha magaalada kismaayo isku haya oo u warramayay maxamuud mascade waxaan la xiriirnay dhegeystayaal dhinaca kalena saraakiisha axmed madoobe balse waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan dagaalada kismaayo